xildhibaan cabdiraxmaan gurey ayaa tilmaamay in dagaalkaasi maalinba maalinta ka dambaysa uu sii xoogeysanayo islamarkaana uu sababay khasaare xooggan oo soo gaaray ciidamada dowladda federaalka isagoona qiray inay ku waayeen askar badan xilliguu dagaalka bilaabay xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambaysana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaana taakulayn iyo dowlad garbistaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xunnahay nimankaasna dee niman oo waa ogtahayo maalin walba meelay tagaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa ogtahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadda ka sheegna lakiin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno marka aada ugu xunaa wax noocaasini maalinkasta dhacaya waxaan leenahay culayska dagaalkaasi mid aan keligan xamili karna ma aha cabdiraxmaan gurey oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dagaalka hiiraan uu si cad ugu adkaaday maalin kasta waxaa nagu kordho culayska waxaan qirayaa in askar badan ay ku dhimatay dagaalka ka socda hiiraan waana run aanan kagabasho lahayn ayuu yiri xildhibaanka horta ma dagaalkan dee dowladda markay cusbeedna anaga dagaalka waan haystay twenty twenty two iyo dagaalku nagu bilowday waxaan qiyaasaa waa markiiba dowladda cusbeedka ahayd oo markaas la doortay ilaa maanta hor dagaal ku jirnaa maalin aanan dhimasho jirin ama dhaawac jirin ama ma jirin oo anaga aan gacmaha kula jirin dhiig marka haddana way sii gelaysaa dowladdii oo xilligeeda sii gebagaba yahay iyadiioo ka hadlayso twenty twenty twenty sixteen ayay ka hadlayeen maanta waxaa dalka laga yaabaa twenty twenty six meel u socda caawa qof yaqaan ma jiro dalkan dhinac walba amniga meel u socda lama yaqaan siyaasadda lama yaqaan dastuurka lama yaqaan maamul goboleedyadii qof garan karaa twenty twenty six meel ku dambeynaa lama yaqaan marka waa nasiib darro iyadoo twenty twenty six meel u socda aan garanayn in dowladdii ay ku mashquulsan tahay twenty sixteen waxa adduunka waa wax dadka soomaaliya lagu khaldaayo waaye waa wax la raba in lagu jahawareeriyo waaye waa wax la raba in indhaha soomaaliyeed laga sii jeediyo waa dhibaato socoto war dagaalkan ka socda ka socda dhowr kilomitr xamar oo nimanka mataqaana maalin walba ama jidka maraayan ama ku qabsanayaan maxaa laga doonaa laba kun iyo lixdan laba kun iyo lixdan xag yaan nool yahay marka adeer waa nasiib darro hadalkan kasoo yeeray xildhibaanka ayaa u muuqda mid si cad u muujinaya xaaladda cakiran ee ciidamada dowladda federaalka ku haysata gobolka hiiraan taas oo laga dheehan karo hoos u dhaca ciidamada dowladda federaalka iyo khasaaraha aanan la koobi karin ee ku gaaray qaar ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe hiiraan iyo shabeellada hoose